ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بإذن الله الكريم waxaan markaa aynu gudageli doonaa muxaadaradii ama wacdigii markaas aynu u ballansanayn oo ciwaanku ama kelimaadka aynu ka hadli doono ciwaankooda uu noqon doono fadlu lcilmi wa ahlihi fadliga uu leeyahay ay leedahay marka aqoontu ama cilmigu fadliga uu leeyahay sidoo kale ehelkiisuna fadliga uu leeyahay waayo ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu simin shayga la yidhaahdo markaa jahliga iyo shayga cilmiga la yidhaahdo ilaahay ma simin sidoo kale saaxibuulcilmi iyo saaxibuuljahli labadoodana ilaahay subxaanahu watacaala laba qof oo markaa masoobay ama markaa isku mid ah ilaahay subxaanahu watacaala kamuu dhigin haddaba cilmigan loo jeeda shareecadu ay ammaantay axaadiis fara badan nabiga kaga soo arooray calayhi salaatu wasalaam fadligiisa sida aynu arki doonno aayaad fara badanoo qur-aanina ay ku soo arooreen ahlulcilmiguna had iyo jeer markaa kutubto qaarna kutubka gaabana ay ka alifeen qaarna kutubtooda ay ku dhex sheegaan fadliga uu cilmigu leeyahay cilmiga loo jeeda waa kee markaa ahlulcilmigu cilmigaa waa tacriifiyaan loo jeeda ee laa marka laleeyahy cilmigu waa ammaanan yahay laga hadlaayo wuxuu leeyahy calaamatu cabdilcaziiz ibnu baas raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxuu leeya falcilmu yutlaqu calaa ashyaain kasiira cilmiga waxaa loo lagu idlaaqaa markaa shayo fara badan walaakin cinda culamaai alislaam almuraadu bilcilmi cinda alidlaaq huwa alcilmu sharciy wuxuu sheekhu yihi raxmat ullaahi tacaala calayh culimada agtooda marka cilmiga la idlaaqaayo ama dadka agtiisa marka cilmiga marka la idlaaqayo markaa la odhanaayo waxaa loo yaqaanaa marka ashyaa fara badan laakin cinda culamaai alislaam culamada islaamka agtooda almuraadu bilcilmi cinda alidlaaq cilmiga hadday idlaaqaan markaa ay markaa idlaaqaan iyo culimada agtooda huwa alcilmu sharciy waa cilmigii markaa sharciga ahaa ee ahaa markaa qaala allah waqaala rasuuluhu calayhi salaatu wasalaam taasaa markaa cilmiga la ammaanaya ee fadligale taas ayuu noqonayaa walaalayaal wejiyo fara badan ayaa markaa cilmiga haddaba fadliga uu leeyahay aayaad iyo axaadiis fara badan ay kaga soo arooreen aayaad fara badanoo markaa uu ku cadiyo sariixuu ku yahay cilmiga fadligiisu iyo aayaad markaa istimbaad aimadu ay kasoo istimbaadeen oo markaa sariix aanu ku ahayn oo qof waliba aanu fahmaynin culimada ahlulcilmigu waxay tilmaameen qaarkood xasanaati dunya marka ay ka waramayeen ilaahay subxaanahu watacaala qowlka uu leeyahay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar muminiinta qaar ka mida maqaalaadka in ducada ay ku ducaystaan oo macnaheedu yahay ilaahu waxaadna siisay adduunkana xasanana sii aakhirana ilaahu xasanana sii cadaabkaagana naga badbaadi xasanulbasri raxmat ullaahi tacaala calayh oo fasiraya aayaddaas ayaa wuxuu leey alxasanatu fi dunya alcilmu waalcibaada xasanulbasri wuxuu leeyay xasanada adduunyadu waa alcilmu marka aqoon waalcibaadatu iyo cibaado iyo waljannatu fi laakhira aakhirada markaa xasanadeeduna wuxuu leeyay markaa waa janno ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa markaa laga helo waxaa soo raray markaa hadalka xasan albasri raxmat ullaahi tacaala calayh imaam ajuri ayaa ku soo raray kitaabkiisa la akhlaaq alculamaa sidoo kale markaa waxaa culimmadu markaa ay tilmaameen khalqiga ilaahay subxaanahu watacaala ama bini aadamka waxaa ugu fadli badan ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dirto sidoo kale xagga fadliga ambiyada waxaa ku xiga alculamaa waayo ilaahay subxaanahu watacaala in badan ayaa markaa qur-aankiisa uu ku ammaanay culimadu markaa fadliga ay leeyihin ilaahay inoogu tilmaamay wuxuu leeyahy calaamat ibn baas raxmat ullaahi tacaala calayh falculamaau الذين أظهروا العلم خيرة الناس وأفضلهم على خيرة الناس وأفضلهم على وجه الأرض الشيخ الله رحمة الله تعالى عليه وهر علمada kuwaasoo cilmiga markaa idhaariyey oo cilmiga markaa muujiyey ayaa dadka ugu fadli badan uguna khayr badan dadkaasoo jooga wuri calaa wejhi alardi dhulka markaa guudkiisa dadka jooga waxaa ugu fadli badan ayuu sheekhu leeyahy raxmatullaahi tacaala calayhi culimada markaa faafiyey cilmiga markaa sharciga ah kuwaasaa markaa ugu khayr badan oo wuxuu leeyahy xata alambiyaa sheikhu wuxuu leeyahy raxmatullaahi tacaala calayh xata alambiyaa waxay soo gelin min zumrati alculamaa oo ambiyada laftoodu dee waxa markaa weyaan cilmi ayay ku sifaysan yihiin marka wuxuu leeyahy ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala marka ahlulcilmi la idlaaqo ambiyada laftooda ayaa waxay yihiin markaa dad cilmi leh oo magaca ahlulcilmi markaa gudahooda soo gelaaye ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala marka laga yimaadana waxaa markaa xagga fadliga waxaa markaa ku soo xiga dadkii markaa ahlulcilmiga ahaa ee iyagu markaa ambiye aan ahayn ee marka ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga markaa uu siiyey waxaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qofka daalibulcilmigii annahu fii dariiqihi ila aljanna waddadanuu maraayo ee wuxuu ku baranaayo inuu haya buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jidkii jannada loo maraayey wuxuu nebigu leeyay man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna wuxuu nebigu leeyay ninka jid qaada calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay ninka jid qaada jidkaasoo cilmi uu ku dalbaayo sahla allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ugu sahlaa oo ugu fududeeyaa qofka jidka jannada loo maraayo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim iyo markaa keyrkiiba waa weriyey aimadu markay sharaxayaan ay ka hadlayaan sahla allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna maxaa markaa u sahlay qofka daalibulcilmiga ah maxaa u fududeeyey ama ka dhigay markaa maadaama cilmi uu baranaayo inuu markaa jidkii jannada hayo ee jannada waxyaalaha lagu galo waxaa walaalayaal ka mida waajibaadkoo la ilaaliyo iyo muxaramaadkoo laga fogaado iyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala u ammaanay oo lala yimaado iyo wixaa ilaahay uu ka cadhoonayo oo laga taga marka cilmiguna wuxuu ka hadlaa markaa labada ayuu ka hadlaa shay ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanay uu jecel yahayna in lala yimaado oo diintii iyo sharcigu inafarayo marka in lala yimaado iyo wax ilaahay subxaanahu watacaala uu necab yahay oo ay tahay markaa in laga fogaado shaygaa ilaahay subxaanahu wataala uu inagu waajibiyey iyo shaygaa uu inaga xarimay markaa katagiisa iyo shayguu inagu waajibiyey laimaatinkiisa kaasaa waxay yihiin markaa kow janno lagu gelaayo sina cilmiga ayaa ka hadlaaya dadna addoonkii wuxuu noqonaya addoonka marka cilmiga u dhaqaaqa ee barta marka qaala allah qaala rasuul calayhi salaatu wasalaam doonaya inuu barto waxa uu yahay marka qof dariiqihi ila aljanna jidkii jannada haya oo markaa jannadii wadadeedii maraaya waaya jannada waxaa lagu garaa dee waajibaadka oo lala yimaado awaamirta ilaahay oo lala yimaado iyo muxaramaadka markaas laga tago sidoo kale alcilmu sharciyu min miiraasi alambiyaa ilaahay subxaanahu watacaala dadkiisii fadliga badnaa ee bini aadamka markaa ugu fadli badnaa waxay ahaayeen ambiyada ambiyada dhaxalkii laga dhaxlayna wuxuu ahaa markaa cilmiga ayuu ahaa wa ana ahla alcilmi hum warasatu alambiyaa dadka markaa ahlulcilmigiina iyaga ayaa dhaxlay markaa ambiyada oo muguna dhow markaa wa aqrabu nnaasi ila rusuli alculamaa cidda markaa dhaxalkii ambiyada haysaa waa markaa culimada islaamka ayaa dhaxalkii ambiyada haysta sidoo kale cidda markaa ambiyada dadka cidda ugu dhow ee ugu xigta xagga xigaal ahaana waa culimada markaas waayo dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaga ayaa dheef markaa lixaad leh ama dheef weyn ka helay walidaalika ayaa nebigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam ina alculamaaa warasatu alambiyaa waina alambiyaa lam yuwarisuu diinaara walaa dirhaman wainamaa warisuu alcilma faman akhadahu akhada bixadin waasirin rawaahu imaamu axmed wagayru waxasanahu alcalaamatu alalbaniy wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan uu ku leeyahay alculamaau warasatu alambiyaa culimmadu waxay dhaxleen markaa ambiyada ayay dhaxleen oo waxaa ambiyadana lagama dhaxlo buu nebigu yihi adduunyo oo dirham iyo diinaar lagama dhaxlo ooyo sumadii adduunyada had iyo jeer lacag baa sumad u ah ama dahab baa sumad u ah wuxuu nebigu leeyahy marka wax adduunye oo laga dhaxlaa ambiyada ma jiro ambiyada waxaa laga dhaxlaalo dadka ay uga tagaan cilmigay uga tagaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faman akhadahu cilmigaa ninka wax ka qaataana akhada waa nin qaatay bixadin dheef dheeftaasoo waafirin ay kafiirin aada u fara badan waa nin helay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka dee ninka markaa nebigeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam qofka dhaxlay sidoo kale markaa dhaxalkiina marka uu yahay alcilmu uu yahay ciddaasi waxay noqonaysaa markaa aqrabu nnaasi ila arusuli waalambiyaa cidda markaa ugu dhow ambiyadii ugu dhowey markaa ugu xigtaa waa-idda dhexalkooda wax ka haysta markaa bale nebigu wuxuu tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam cidda dhaxalka ambiyada haysta dhaxal buuran oo dha wanaagsan inay haysto oo rasuulku wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam faman akhadahu akhda biakhada bixadin waasirin ninka dhaxalkaa qaata wuxuu qaatay buu nebigu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam dhaxal buuran ayuu hayaa sidoo kale walaalayaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam isagoo ammaanaya markaa qofka cilmiga leh ee cilmi ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo ayaa khayrkii adduunyada ayaa nebigu wuxuu ku soo ururiyey calayhi asalaatu wasalaam iyo khayrkii aakhiraba inay tahay marka alfiqhu fii diin illah ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa fiqi iyo fahan loo yeesho oo nebigu wuxuu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran ninka ilaahay subxaanahu watacaala khayr uu la doono yufaqihu fi ddiin muttafaqun calayhi min xadiisi mucaawiya rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wuxuu leeyay ninka ilaahay khayr la doono oo culimmadu waxay leeyahay khayran waa nakira waxaana dhacday fii siyaaqi shar waxyaalaha min alfaad alcumuumna waxaa ka mida lafdiga nakirada ah ee siyaaqa dhaca markaa siyaaqu shardiga dhaca wuxuu faa'ideeyaa marka cumuum ayuu faa'ideeyaa marka iminka khayrka khayrantaasi waa nakiro waxaana soo gudagelaya khayrkii ifka iyo khayrkii aakhirada iyo khayr anwaacdiisa oo dhan hadday tahay khayr marka ammaan qofka la ammaano hadday tahay marka wanaag iyo maxabad dadka loo qofkan loo hayo hadday tahay marka qofku qalbigiisu xasiloonaad bimacnaa khayr kasta khayr adduunyo ku diineedba qofka ilaahay subxaanahu watacaala ula doono wuxuu nebigu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam ilaahay wuxuu markaa fahansiiyaa markaa diintiisa walaalayaal saaxibulcil saaxibulcilmi huwa saaxibu xikmatin wa caqlin bay shareecadu tilmaantay qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu cilmi siiyo wuxuu siiyey xikmad iyo caqli baa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey allah wuxuu leeyahy markaa yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kasiira walxikmatu kama qaala imaamu lmujaahid raxmat ullaahi tacaala calayh alcilmu walfiqhu wuxuu leeyahy imaamu lmujaahid oo taabiciintii markaa waaweneyd ka mida mufasirna ahaa ayaa markuu fasiraya qowluhu tacaala yu'ti alxikmata man yashaa ayaa wuxuu leeyahy xikmaddu halkan waa alcilmu walfiqhu waa cilmi iyo markaa aqoon oo fiqi markaa waa shay cilmiga ka xeel dheer oo qofku cilmina waa yahay faqiihna waa yahay oo wuxuu markaa aqoon uu leeyahay waxaanuu markaa uu hayo ayuu markaa fahan zaa'ida markaasuu leeyahay marka imaamu mujaahid raxmat ullaahi tacaala caleyhi aayadda suurat albaqara ku sugan ee ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy markaa yu'ti alxikmata man yashaa ilaahay cidda uu doono ayuu xikmad siiyaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira cidda xikmaddaa la siiyana waa cid haysata khayr aad iyo aad u fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka cabiray markaa khayr badan inuu yahay ayaa mujaahid wuxuu leeyahy xikmadda halkan aayadda markay ku soo aroortay waxa ay tahay buu leeyahy alcilmu walfiqhu fi ddiin cilmi iyo fiqi ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa in loo yeesho mar kale ilaahay subxaanahu watacaala markuu nabiyullaahi yuusuf uu ka waramaayey ilaahay subxaanahu watacaala uu lahaa walamaa balaqa ashuddahu aataynaahu xukman wa cilmaa ayaa mujaahid wuxuu leeyahay xukman wa cilmanka ilaahay nabiyullaahi yuusuf uu siiyey wa alfiqhu walcaqlu walcilmu wa alfiqhu walcaqlu walcilmu intaas ayaa waxay tahay buu leeyahy xukunka ilaahay subxaanahu watacaala halkaa uu ku sheegay wakadalika qowluhu tacaala fii luqmaan alxakiim ilaahay subxaanahu watacaala uu ka yidhi walaqad aataynaa luqmaana alxikmata ayaa mujaahid wuxuu leeyahy wa alcaqlu walfiqhu walisaabatu fi lqowli min gayri nubuwa wuxuu leeyahy sheekhu raxmat ullaahi tacaala caleyhi ma mujaahid markuu fasiraayo lafd alxikma ee ku soo arooray suuratu luqmaan qisadii nabiy luqmaan luqmaan marka qisadiisii ilaahay uu lahaa walaqad aataynaa luqmaana alxikmata wuxuu leeyahy imaamu marka mujaahid xikmaddu halkan waxa ay tahay alcaqlu iyo alfiqhu iyo walisaabatu fi lqowli qofku markuu hadlaayo inuu xaqa u asiibo min gayri nubuwatin isagoo markaa nebi aan ahayn ayaadka markaa isugeyntooda ama haddaynu soo ururino waxay noqonaysaa alxikma qur-aanka markay ku soo aroortay meelo fara badan ayaa waxay noqonaysaa marka cilmi oo dhan ayay noqonaysaa oo cilmigii shareecada markaa ayay noqonaysaa sidoo kale waxay noqonaysaa rajaaxat alcaqli sidoo kale waxay noqonaysaa alfiqhu fi diin illah walaalayaal qofka saaxibulcilmiga waxyaalaha cilmiga fadligiisa kutusaaya qofka ilaahay subxaanahu watacaala aqoon uu siriyo aqoontaana ku darsada markaa dadka inuu gaadhsiiyo dadka uu baro ajarkiisu inaanu go-ayn buu nebigu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam haba dhinta markaa qofkaasi maadaama markaa cilmigiisi lagu intifaacayo wuxuu nebigu leeyahi calayhi asalaatu wasalaam idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ila min salaad in aadan hadduu dhinto markaa camalkiisa ayaa go-a saddex mooyaane saddexda rasuulku wuxuu ka bilaabay sadaqatin jaariya sadaqa markaas socota oo qofka markaas waktiga iyo waxyaal shaygii waktiga la odhan jiray ayay noqonaysaa aw cilmin yuntafacu biha ama cilmi lagu cilmi lagu intifaaco أو ولد صالح يدعو له أما ilmo صاaلxa oo usoo duceeye buu نeبgu yihi عalayhi الصaلaaةu وaسaلاaم marka iminka saddexdaa aynu hayno waxaa ugu hor rasuulku uu tilmaamay arrinta laba koowaad uu ka dhigay sadaqatun jaariya sadaqa markaa jaariye ah oo markaa socota oo qofkii marka uu waktiyey ama masaajid ha ahaato dhul uu waktiyey ama miduu dhisayba ama waxyaalaha kale awqaafta markaa kala duwan noocay doontaa noqotee wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الصaلaaةu وaسaلاam inaanu markaa ajarkiisu markaa qofkaas aanu go-aynin sidoo kale wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arrin labaad uu ka dhigay oo cilmi yuntafacu bihi aqoon lagu intifaacay oo markaa dadka muslimiintii markaa ay ku intifaaceen oo markaa ay markaa khayr ay ka heleen waxaana markaa cilmigaasi uu noqonayaa cilmiga markaa qaala allah wa qaala rasuul oo qofku uu faafiyo dadkana uu gaadhsiiyo oo camalan wa cilman markaa ummaddii markaa uu gaadhsiiyo ayay noqonaysaa walidaalika yaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu ku ammaanaya markaa saaxibu lcilmi qofkii cilmiga lahaa ee weliba almucallimu hayrahu kayrkiina markaa baraayay ee gaadhsiinaya markaa cilmiga walaalayaal cilmigu siday shareecadu tilmaantay fa saaxibu lcilmi qofka markaa aqoontali naftiisa ayuu badbaadiya halaagga uu ka badbaadiyaa sidoo kale qofkii markaa dadka kale markaa muslimiinta ana inuu sabab u noqdo markaa uu badbaadiya ayaa markaa dhici karta oo ilaahay subxaanahu watacaala ciqaab adduunyo iyo ciqaab aakhiraba ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu markaa kaga badbaadiyo qofka laakiin jaahilkii isagu markaa naftiisana waa halaagaya kayrkiina marka halaag ayuu markaa u horseedaya haddaanu cilmi lahayn gaar ahaana markaa idaa labisa libaasa alculamaa wajalasa majaalisahum wajalasa majaalisahum qofkii markuu xidho haylihii culimada markaa uu gashado waliba libaaskoodiina majaalistii fadhiisan jireenna uu fadhiisto waxaa laga yaaba markaa inuu naftiisana halaago dadkii muslimiintaa marka uu halaag markaa u horseedo wakadalika bilcagsi qofkii isagu cilmiga lahaa waxaa dhacaysa naftiisana ilaahay subxaanahu watacaala sabab inuuga dhigay cilmigiisana inuu badbaadiyo sidoo kale in markaa uu dadkii kalena ilaahay sabab uga dhigo ay ku badbaadaan xadiidkii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo tilmaamay ninkii dilay markaa tiscatan wa tisciina nafsan ee markaa saxiixeynka ku jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa qisadiisa wuxuu rasuulku tilmaamay ninkaasi markuu sagaal iyo sagaashan qof uu marinaayo inuu baraarugay oo isiri markaa wallahi meeshaad ku socota waa meel daran ayaad kusii socotaa ee bal inaad toobad leedahay markaa waraysi tag oo ciddii markaa cilmile markaa waxweydii ee waxa qisada kacad ama xadiidka kacad xataa ummadihii inaga horreeyey inay markaa dhaqankooda uu ahaa ama ay ahayd markaa shareecadoodu ay amraysay in dadkooda ahlulcilmiga ay waxweydiiyaan oo bimacnaa ay dhaqan gelin jireen fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ninkii dabeedna aqoon ayaa markaa uu raadiyey cid leh ilaa loo tilmaamay nin caabida oo markaa laakiin markaa raahiba mana aqoon shareeco aan lahayn ninkii dabeedna markii loo ishaaray le ninkaas markaa u tag waxaa dhacday ninkii markuu u tegey waa kii weydiiye markaa wuxuu yihi markaa ina hada arajul qatala tiscan wa tisciina nafsan fahal lahu min tawba ninkani wuxuu dilay sagaal iyo sagaashan qof ayuu qudha ka jaray ee wax toobada markaa ninkani ma leeyahay wuxuu ku jawaabay ninkii caabidka ahaa laakiin alcibaada maca aljahli markaa ku sugnaa wuxuu ku jawaabay inaanu wax toobada lahayn oo markaa ninkani markaa maadaama intaa uu dilay aanu wax toobada lahayn dabeedna waxaa kii isaga markaa isagana markaa ku boqolaynayey ee tiradii markaa ku kamilaya tiradii wadriga ahayd shafciga kaga dhigaya markaa ku boqolaynaya markaa isagiil aakhirkii markaa ninkii markii hore lahaa sagaal iyo sagaashan baan dilay hadda wuxuu marayaa inuu dadka weydiiyo boqol baan dilay markaa wax toobada markaas ma leeyahay de ilaa loo tilmaamay markaa nin caalima oo markaa aqoon shareecadii markaa xilligaa jirta markaa u leh deedna markii u yimi wuxuu ihi markaa waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba adiga toobad ayaa idin kala teedaaya oo idin kala celinaaya dabeedna ninka wuxuu u tilmaamay caalimka ahaa markaa toobadiisu sida ay ku qofkan siduu ku isla inuu toobad keeno iyo siduu qofkani ku islaaxaayo ee dunuubtii markaa kasoo dhacday faraa badnayd uu kaga hadhaayo labadaa nin markaa markaynu eegno ninka hore wuxuu markaa uu sababay inuu ninkii dembigii horeu ku jiray markaa uu kordhiyo oo sagaal iyo sagaashan nafood buu dilay dee nin sagaal iyo sagaashan dilay iyo nin boqol dilana waxaa dembi badan dee ninka markaa tirada badan layihiin markaa boqolka dilay sidoo kale wuxuu sababay markaa uu markaa in naftiisii qudha laga jaro oo isagii naftiisii la dilo ayuu markaa sababay marka qofka markaa caalimkii wuxuu sabab u noqon karaa naftiisa markaa inuu badbaadiyo ilaahay subxaanahu wataala cilmigaa uu siiyey uu ku badbaadiyo sidoo kale qofka cid kalena markaa uu badbaadiyo dadka muslimiinta markaa ka mida ama cid kaloo markaa ka mida dadka markaa bini aadankaa sidoo kale qofka markaa jaahilkii waxaa laga yaaba sabab inuu u noqdo marka halaagka nafsi naftiisu inay halaagsanto iyo waihlaagka hayrihi hayrkii inuu halaago inay labadoo markaa dhacdo ayaa markaa suurtagala sida aynu arkayno ninkaa markaa raahibka ah waxa markaa uu la kulmay wakadalik saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee u fadwootay markaa ninkii dakharamay ee daharku markaa uu ku dhacay inuu maydho dabeedna maydhay dabeedna markaa naftu ay ka baxday nebigu wuxuu laha calayhi asalaatu wasalaam qataluuhu qatalahum allah low sa'aluu id lam yaclamuu baynama shifaa ulciyi assu'aal rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkan waa dileen oo maana dee gacan kumay dilin oo mubaashir kumay ahayn laakiin musabibiin bay ahayn iyaga ayaa sababay ninkan inuu dhinto waa nin saxaabadii nebiga ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam oo dakramay oo dakharuunada madaxa kaga dhacay weliba lafta ay wax noqotay dabadeedna jinaabobo raggii markaa ay wada socdeen weydiiyey war waa jinaaboobay ee wax fadwa ama lay haya ama ruksa inay maydhashada markaa kaga joogo nimankii la socday markaa ay u fadwoodeen ay yidhahdeen maya wax fadwa iyo wax ruksaa laguma hayo ee waa inaad maydhataa ayay ku yidhaahdeen markaa deedna waa maydhay iyo madaxa ayay gaadheen sabab waxay u noqotay ninkii inuu dhinto oo arrinkaasi marka uu dilo markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qataluuhu qatalahumullah marka ninka waa dileen oo iyaga marka ayaa dilay iyagana ilaahay subxaanahu watacaala hallaayo naftaa ka qaadee ninka waa dileen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa maxaynu ka qaadanay qofka jaahilkii rubama yaqtulu naasu bifadwaa waxaa dhici karta qofku inuu dadka ku laayo jaahilkii fadwadiisa oo wax ilaahay subxaanahu watacaala qofka markaa uu fududeeyo u yasiray isagu uu cidhiidhi kaga dhigu ku adkeeyo waxaa kaloo dhici karta waxyaalo kale markaasoo ilaahay subxaanahu watacaala uu toobadooda waa aqbalaya inuu isagu yidhahdo markaa toobaddaasi waa maxjuura oo mid la aqbalaayo haba yaraatee markaas ma aha sidoo kale walaalayaal sharafta markaa ahlulcilmigu ay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga dhowaajiyey aayaad fara badan oo qur-aankiisa ka mida waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo tilmaamay inuu u markhaati gashaday dadka ahlulcilmiga ah calaa tawxiidihi walikhlaasi lahu ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa iyo tawxiidkiisa iyo walikhlaasi lahu fi lcibaada cibaadada marka in loo khaalis yeelo ilahay baa subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa hu wlmalaa'ikatu walulcilmi qaa'ima bilqisi laa ilaaha ilaa huwa alcaziizu alxakiim ilahay wuxuu leeyahy shahida allahu shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa ilahay baa subxaanahu wataala wuxuu ka marakacay oo ka markhaati kacay ilahay xaq lagu caabuday inaanu jirin markaa isaga mooyaane walmalaa'ikatu malaa'igtuna saasay ka markhaati kacday waululcilmi dadkii cilmiga lahaa ee bashara ka mid ahana saasay ka markhaati kaceen qaa'iman bilqisi xaalow ilaahay ay ku cadaalad ku taagan oo laa ilaaha ilaa huwa alcaziizu alxakiim wuxuu leeyahy calaamatu ibnu baas raxmat ullahi tacaala calayh fastashhada ahlu ahla alcilmi calaa waxdaaniyatihi maca almalaa'ika waalmalaa'ikatu calayhim assalaam ulu lcilmi sharciy waalmalaa'ikatu wa ulu lcilmi sharciy hum shuhadaau llahi calaa tawxiidih walikhlaasu lah waanahu rabu alcaalamiin waanahu laa ilaaha ilaa waanahu laa waanahu laa ilaaha ilaa hu waana alcibaadata ligayri illahi baatila wuxuu markaa sheekhu leeyahy raxmat ullahi tacaala calayh cabdilcasiis ibnu baaz ayaa wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu markhaati gashaday ahlulcilmigii waxaanuu markhaati gashaday calaa waxdaaniyati illah ilaahay subxaanahu watacaala keli noqoshadiisu markaa u markhaati gashaday waxaanuu markhaatiga markaa ku daray markaa malaa'igtii iyo dadkii ahlulcilmiga ahaa ayuu markaa isku cadfay waxaana ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamay dadka ahlulcilmiga ah iyo malaa'igtu hum shuhadaau hum shuhadaau calaa tawxiid illahi walikhlaasi lahu inay markhaati ka yihiin ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidkiisa bimaanaa cibaadadiisa iyo cibaadadaas markaas in loo khaalis yeelo ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi kitaabkiisa markaa miftaaxu daari sacaada markuu aayaddan fasiraayo fadliga ahlulcilmigana uu ka warramaayo ayaa wuxuu leeyahay aayaddan dhinacyo fara badan fara badan ayaa waxaa kaga sugan fadliga ay ahlulcilmigu leeyihiin waxaa ka mid a awalan cidda lagu cadfay oo ah markaa ilaahay subxaanahu watacaala iyo malaa'igtiisa iyo dadkii ahlulcilmiga ahaa manaa waxaa lagu cad ilahay wuxuu isku cadfay markaa malaa'igtii iyo markaa dadkii ahlulcilmiga ahaa ayuu isku cadfay bimacnaa magaciisii uu la xidhiidhiyey sidoo kale wuxuu leeyay waxa ilaahay u markhaati gashaday wax markaa looga markhaati kaco wixii ugu weynaa waxaasoo a markaa calaa waxdaaniyati illah ilaahay subxaanahu watacala keli noqoshadiisa iyo ilaahay subxaanahu wataala inuu keli yahay sidoo kale sheekhu wuxuu leeyahy raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu leeyahay waxaa kaloo markaa meesha ka cad inay ahlulcilmigu markaa cuduul ay yihiin maadaama ilaahay subxaanahu wataala u markhaati gashaday waayo dee ilaahay baa subxaanahu watacaala wuxuu inagu yidhi markaa isagoo innaga inala hadlaaya markaa cid markhaati gelinaysana ciddaas cid cuduul oo caadiliina ha ahaato isaguna sidoo kale cidu markhaati gashanaya waa cid cuduula oo cid markaa aan caadiliin ahayn markaa markhaati magma gashanaayo markaa dhinaca marka laga eegayo dhinacyo badan oo kaleba ayadda markaa waxaa kusugan fadliga ay leeyihiin dadka markaa ahlulcilmigu sidoo kale walaalayaal ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay ahlulcilmigu laa yastawuuna maca gayrihim kayrkood inaanay markaa aanay la sinayn allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inama yatadakaru ulu lalbaab allah subxaanahu wataala wuxuu le miyay siman yihiin kuwa markaa wax garanaya iyo kuwa aan waxba garanaynin marka ma siman yihiin kuwaasi mise ma sinna ilaahay subxaanahu wataala meel kale wuxuu lahaa afaman yaclamu ana ma unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inama yatadakaru ulu lalbaab ilaahay subxaanahu wataala wuxuu le miyay siman yihiin kuwa markaa cilmiga le aayadda hore kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan markaa cilmiga lahayn waxa waansamo un ciddii maskax leh ee markaa maskaxay xaqa ku fahanto leh ciddaasunba markaa waansamaysa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ayadda labaad allah wuxuu leeyahay markaa miyuu sima yihin markaa mid markaa og waxaanu kugu soo dejinay inuu markaa xaq yahay iyo mid markaa indhala oo markaa dam ah miyay markaa sima yihin inamaa yatadakaru ulul albaab waxa waansamo unba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ciddii markaa caqli leh ama markaa maskax leh ciddaasaa markaa waasata macnuhu waxa weyan falaa yastawi haaulaai wa haaulaa bimacnaa ma sina kuwa iyo kuwaas ilaahay subxaanahu watacaala ma simin sida markaa aanu u simin dadkii markaa gaalada ahaa iyo ma dadkii mujrimiinta ahaa iyo dadkii markaa muuminiinta ahaa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay afanajcalu mujrimiina afanajcalu mujrimiina afanajcalu muslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay dadka muslimiinta ah iyaanu ka dhigaynaa markaa dadka mujrimiinta oo kale siday xukminaysaanba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ahlulcilmigu walaalayaal hum ahlu lkhashyati alkaamila hum ahlu khashyati illaahi alkaamila dadka cilmiga leh ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay awalan cidda ilaahay subxaanahu wataala ugu cabsida badan leh inay tahay agtiisa cidda ugu karaamada badan leh oo allah subxaanahu wataala wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay subxaanahu wataala agtiisa waxa idinku karaamo badan oo idinku sharaf badan cidda idinku cabsi badan ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay markaa dadna ilahay wuxuu tilmaamay qur-aankiisa oo yihi marka inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka baqda uun addoommadiisa markaa kuwooda cilmiga leh ayaa markaa ka baqda macnuhuna waxa weeyaan khashyatan kaamila markaa khashyo markaa dhammaystiran waayo wain kaanat alkhashyatu mawjuudatan min almuuminiina cumuuman iyadoo alla kacabsigu muuminiinta markaa mid walba marka ay wax kaga jiraan oo mid walba uu wax ka haysto laakiin aayadda waxay tilmaamaysaa khashyada kaamilka ah ee dhammayska tiran leh inay dadka ahlulcilmiga markaa ay u sugnaatay walidalik maadaama khashyo kaamilaa ay leeyihiin ilaahayna subxaanahu wataala ui marka inamaa yaksha allaha min cibaadi alculamaa waxaa meesha ka cad inay markaa sinu horeba u tilmaanay culimmadu ay yihiin markaa akramu lkhalqi bacda arusul ambiyada ilahay marka laga yimaado dadka ahlulcilmiga kuwa markaa ugu fadli badan markaa bini aadanka markaa kuwa ugu fadli badan markaas inay yihiin sidoo kale walaalayaal markaa nabigeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa tilmaamaya cilmiga iyo khashadu inay talaasumu ka dhexeeyo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulku markay guryihii nebiga ay soo eegeen deedna ay nafooda ku yidhahdeen ayna naxnu min rasuuli illah waqad gufira lahum ma taqadama min dembihi wama ta'akhar markii nebiga intay guryihiisa yimaadeen cibaadadii rasuulka ay wareysteen calayhi salaatu wasalaam ee deedna fakaanahum taqaaluuha anas bin maaligo xadiidka warinaya wuxuu leey fakaanahum taqaaluuha waxaad moodaysa cibaadada nebiga inay yaraysteeno ay yidhahdeen cibaadada nebigu waa yartay calayhi salaatu wasalam lakin cibaado intaa ka badan ayaa loo baahan yahay markaa isku yidhaahdeen deedna waxay isku qanciyeen faina lah naxnu min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waqad gufira lahu ma taqadama min dembihi wama ta'akhar inagu nebiga xaggeynu ka gaadhaynaa iyadoo dunuubtiisii hore iyo kuwii dambe markaa la dhaafay taa marka isku qanciye nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallahi inii la atqaakum waakhshaakum waaclamukum billah rasuulku ui inii wallahi inii la atqaakum waakhshaakum waaclamukum billah rasuulku wuxuu raaciyey calayhi salaatu wasalaam alkhashyatu wataqwa wuxuu kaluu nebigu raaciyey calayhi salaatu wasalaam alcilm nebigu wuxu waxaan ahay anugu kaydinku markaa la kacabsiga badan ee markaa muxaramaadka isaga ilaalin badan ee idinku cilmi badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka maxaa talaasumu ka dhexeeya alcilmu waalkhashya ayaa markaa sida haalibka markaa ay dhacda qofka markaa cilmiga leh walow yaanay dhicin markaa fi bacdi alawqaat qof cilmi leh ha noqdo qof faasiqa ha noqdo ama ha noqdo markaa qof cibaado badani markaa oo cilmi aan lahayni qof kashadiisu badanta markaa ha noqdo laakiin sida haalibka ama sida badan waxaa ka dhexeeya marka alla kacabsiga iyo cilmiga markaa xidhiir ayaa ka dhexeeya waxaa isweydiin leh haddii cilmigii fadliga uu leeyahay aynu markaas ka ogaanay oo cilmiga markaa aynu soo aragnay qiimaha markaasuu leeyahay waxaa isweydiin leh man hum ahlulcilmi wamaa hiya sifaatkum inuu qofku isweydiiyo muxuu yahay markaa ahlulcilmigu waa ayo sifaadka ay leeyihiinna maxay yihiin markaa wuxuu leeyahy callaamat ibnu baas raxmat ullaahi tacaala caleyh risaalaad aada u qiimo badan oo la yidhahdo markaa alcilmu wa akhlaaqu ahlihi cilmiga iyo markaa akhlaaqda ehelkiisu ay leeyihiin oo risaalaad aada u yaro marka aad aan u weynayna laakiin qiimaheedu aada u badan yahay أيها الشيخ والعالم يعرف بصبره وتقواه لله وخشيته له سبحانه وتعالى ومسارعته ما أوجب الله ورسوله وابتعاده عما حرم الله ورسوله والشيخ لي عليه رحمة الله تعالى عليه وعلى والعالم إنك عالمك يعرف بصبره وحلقوا برتاه ولقوا يقانا إنه قف صبر ليهي وصبر كمر كان أن وصدح ذي نوع الصبر كاها صدح ذا مركا لقهره ومركا قف مركا صبر بدن ويهي وتقواه لله لك عبسه سنأ بدن يهي وخشيته له سبحانه وتعالى إلهنا سبحانه وتعالى أكبغضه ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله عليه وندق دق مركا وحي إلهي كواجبي يا رسول كيس عليه الصلاة والسلام وابتعادها عما حرم الله ورسوله كنفق هذا وحي إلهي سبحانه رسول كيس عليه الصلاة والسلام إلهي رسول كيس وحي أماني شريعة مركا سدا سيو أمانتي معنوهم ما هم مركا قفكي إنه مركا علمي استغوه لمركا وكقا ونادو عملك مركا علمدا أما عملك مركا لباسك أهل العلمي in markaa laga waayo isagoo aqwaashiisa markaa aqbaal cilmigiisu markaa uu markaa heri joogo sida oo kale waa haboon markaa cilmigiisuna markaa iyo camalkiisuna inuu cayn ka ahaado wuxuu leeyahy ibnu baas raxmat ullaahi tacaala caleyh mar labaad muraadka laga leeya markaa bitacallum alcilmi sharci isagoo ka hadlaaya wuxuu leeyahy watacallum alcilmi yakunu bimacrifati walcamali bihi lilah liana allaha amara bidalik wajacalahu wasiilatan limacrifati alxaq وجاء في الحديث الصحيح أن أول ما يسعر ما يسعر بهم في ما يسعر بهم بهم نار أول ما يسعر في جهنم يوم القيامة ثلاث ومنهم من درب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال له عالم وليقال له غاري ولا حول ولا قوة إلا بالله شيخ رحمة الله تعالى عليه وقوح صر حديث في مركز صحيح آها مركز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أورنا أي أي مركز معنيه في مركز النوكين أياه marka wuxuu leeyahy muraadka laga leeyahay cilmiga waa macrifatu lxaqi xaqi inaad barato oo mid ah waxaa xaqa barashadiisa dhinac socota walcamalu bihi iyana ku camal fasho xaq un baan baranaya anigu camalfal waa igu adag yahay taa qofka markaa laga yeeli maayo markaa taasina qofka fadliga cilmiga loo sheegaayo qofka markaa qofkaasi heli maayo wala waxaa leeyahy ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu leeyahy qofka hadduu cilmigii ku camal fali waayo fadligaa markaa dadka ahlucilmiga loo sheegay oo dhan soo geli maayo bale cagsiga ayay noqonaysaayo cilmigiisu wuxuu noqonaya wabaalun calayhi yowma alqiyaama mid maalinta qiyaame hoog iyo markaa ku-a markaa dhibkua ayuu noqonaya maalinta qiyaame markaasuu keenaya xadiidkan abu hurayrata radia allahu tacaala canhu uu warinaayo ee nabigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam awala maa yusacaru fii jahannama yowma alqiyaamati halaat markaa waxaa ku jira man dalaba alcilma wa qara'a alqur'aana ligayri illah oo riwaana waxaa kusoo aroray markaa dalab alcilmi oo markaa mudlaqa oo cilmi o dhan uu cilmigii sooga cilmu shariic o dhan uu soo gelaayo riwaana waxaa kusoo aroray markaa qeydka markaa qur'aanka oo markaa gaar loo sheegay khulaasadu walaalayaal waxay tahay inuu qofku markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baqdo oo cilmigaa markaa uu baranaayo oo markaas uu ku camal falo waxaa markaa aynu bal akhriyi doonaa markaa maqaalad aada u qiimo badan oo uu leeyahay markaas imaamu alaajuri raxmat ullaahi tacaala caleyh kitaabkiisa loo yaqaano markaa akhlaaq ulculamaa ayaynu markaa isu taagi doonaa waayo had iyo jeer cilmigu hadduu had iyo jeer camal uu waayo qofkaas wuxuu noqonaya min culamaai su-i lfasaqa waxaanuu qofka la bilaabaa inuu noqdo min culamaai su-i lfasaqa inuu noqdo wuxuu kala bilaabaa daalibulcilmiga marka waktigu cilmiga dalbaayo ee kutubta axaadiista u dhiganayo ama kalaamka ilaahay subxaanahu wataala u dhiganayo hadday niyadiisu baydho qofkaas wuxuu noqonaya qof markaa niyaddaa xumi markaa ay la saaxiibto la socoto ilaa qof ilaahay subxaanahu wataala u naxariistay mooyaane walidaalika iyo a'immadu waxay ka digeen qofku inuu cilmigiisa markaa ku camal fali waayo ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh ayaa kitaabkiisa markaa alfawaa'id la yidhaahdo ayaa wuxu uhi alculamaau suu jalasuu calaa abwaabi aljanna culammadii xumxumaa ee markaa bilaadiinta ahaa waxay fadhiisteen buhi markaa albaabada jannada markaasay fasaarat aqwaaluhum tadcu nnaasa ila aljanna waxay aqwaashoodii guda gashay inay dadka jannada ugu yeedho wa saarat afcaaluhum tadcu nnaasa ila annaar afcaashina waxay noqotay ta ugu yeedho dadka naarta marka aqwaashina jannaday ugu yeedhaysaa wakulamaa qaalat aqwaaluhum halumuu ila aljanna markastoo qowlkoodu yidhaahdo dadka yaa ayuha annaas halumuu ila aljanna afcaashooda waxaa jira laa tasmacuu minhum haka dhegaysanina haka dhegaysanina haddii waxaanay sheegayaan ay run tahay iyagaa camal faliga camalkan idinku yeedhayan samayn lahaaye haka dhegaysanina marka marka maadaama arrinku sidaa yahay cilmiga haddii qofka cilmigiisa camal laga waayo wuxuu walaalayaal noqonaya min culamaai suu culamaaga suuga marka ilaahay subxaanahu wataala meelha meelo qur-aankiisa kamid a uu ku sheegay ilahi u le mathalu ladiina xumiluu tawraata kamithal uma lam yaxmiluuha kamithali ximaari yaxmilu asfaara ilahay meel kaloo suuratulacraafna uu ku shabahay inay marka ay yihiin markaa uu ku shabahay markaa ninkii markaa reer banu israa'iil إلهي مركا أكشب أنك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلهي سبحانه تشبيه أنه عاسة قفك لغو شبهي مركا أي من لغو شبهي مركا ضمير لغو شبهي وقف مركا علمي هيا لكن ولا لا يعمل فرسي لقوه مركا فضل العلم مركا للشيء waxaa ardayga marka haboon inuu markaa markiiba soo dejisto cilmigii waama fadliga ayuu leeyahay ama cilmigoo keliya fadligaa leh mise talo markuu camalku marka uu la socdo ee marka camalku marka uu la xidhiidho ayuu markaa fadligaa u yeelanayaa waana shaki la-aan marka cilmi mujarada oo biduuni camali inaanu saaxiibkii markaa dembi u siyaadiye mooye aanu wax kale markaa u siyaadinaynin sheculaimada diintu waxay aliseen markaa kutub fara badan oo ku saabsan markaa cilmiga iyo markaa qofka daalibulcilmiga ah iyo dadka markaa ahlulcilmiga akhlaaqda markaa laga doonaayo kolley kutubtaa waxaa kamid a kitaab marka iminka hor yaalla oo akhlaaq alculamaa la yidhahda imam alajuri uu leeyahy raxmatullaahi tacaala caleyh waxaa kamid a imam nawowi raxmatullaahi tacaala caleyh muqadimada kitaabkiisa majmuucmuhadabka sharxulmuhadabka muqadimada hore wuxuu markaa aadaab fara badan oo aad u qiimo badan oo qofka daalibulcilmiga marka anfacaysa ayuu kaga hadlaya ahimada markaa casrigeenana sheekh ibnu baas oo kale raxmatullaahi tacaala caleyhi wuxuu ka alifay risaalad la yidhaahdo marka alcilmu wa akhlaaqu ahlihi cilmiga iyo akhlaaqda marka ehelkiisa markaa laga doonaayo waayo haqad qofku had jere had iyo jeer hadduu cilmiba cilmigiisu marka uu xoogaa iska ladan yahay laakiin camalkii marka cilmiga aanu hayn cilmigii wuxuu noqonaya mid aan bulshadii gelin oo dadkii aan gaadhin oo bulshadii marka aan waxba u tarin haddii laakiin cilmigiisu uu isku daro cilmigiisaasi haba yaraada inuu ku camal falo waxaa dhacaysa markaas in ilaahay subxaanahu wataala u barakeeyo kitaabka marka aynu sheegayna marka ajuri uu leeyahay akhlaaq ulculamaa ka warramaaya ayaan maqaalad markaa kamida u leeyahay markaa akrii doonaa maqaaladaas markaa kitaabka waxaan ardayda ugu markaa naseexayn lahaa in kitaabka markaa aada loo akriyo kitaabka ajuri raxmat ullaahi tacaala caleyh wakadalika ibn lqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh kutudiisa meelo fara badan oo kamida ayuu kaga warramaya marka akhlaaqu ahli lcilmi ahlulcilmigu marka akhlaaqda ay leeyihiin sidoo kale risaalada yar ee nadmiga ah u leeyahy marka abu isxaaq lalberi kitaabkan markaa dayqooniya marka sharixiisa xagga daba kaga daabacan nadmiga noocaasna waa ka warramaya akhlaaqda iyo marka dhaqanka laga doonaayo qofka markaa cilmigii markaa baranaayo ee cilmigii markaa xambaaray walidalik ayaa culimmadu waxay tilmaamaan qofku laba jeerba waxaa haboon inuu camalkiisa uu kordhiyo wuxuu yahay marka koowaad aad camalkaaga kordhinaysaa markaa markuu cumrigaagu siyaado cumrigaagu hadduu kordho oo cumrigaagu uu siyaado waxaa haboon inaad camalkaaga siyaadiso waayo waxaad usii socotaa xaggii aakhiro iyo xaggii qabrigii iyo xaggii alinqidaacu min addunya ayuu qofka kusii socdaa maadaama arrinku sidaa yahay waxaa markaa haboon qofku camalkii markaa inuu kordhiyo oo camalkiisi markaa uu siyaadiyo waxaa kaloo markaa waayo culimada islaamku waxay markaa ay samayn jireen had iyo jeer waktiga aakhirul cumriga ay yihiin markaa inay markaa ay dhacdo marka inay camalka ay siyaadiyaan oo qaarkood ay laga soo raro marka inay cibaadada ilaahay subxaanahu wataala ay u go'i jireen marka labaad wala laylahaytay marka inaynu camalka siyaadino waxa ay tahay idaa zaada cilmuk markuu aqoontaadu iyo cilmigaagu marka uu siyaado iyona marka inaad camalkii aada siyaadiso waaynu akrina marka maqaalada marka ajuri uu leeyahy raxmat ullaahi tacaala caleyh ee marka uu kaga warramayo awsaaf ilculamaa culimada iyo marka awsaafta ay leeyihiin ayaa wuxuu leeyahy markaa sheekhu wuxuu baabaystay baabu awsaafi alculamaa aladiina nafacahum allahu bilcilmi fi dunya walaakhira culimadu markaa sifada ay leeyihiin culimadu sifada ay leedahay culimadaasoo ilaahay uu ku anfacay cilmigooda markaa if iyo aakhiraba waayo u xajiray cilmi qofka aan waxba u taraynin walidalika yaa nabigu calayhi salaatu wasalam ilahay buu ka magangeli jiray cilmigaa bilaa nafciga ah oo wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa nafsin laa tashfac wa qalbin laa yakhshac wa ducaain laa yurfac ayuu rasuulku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam markuu baabkaa baabaystay ayaa wuxuu leeyay maxamed ibnu xuseen alajuri wuxuu leeyay raxmat ullaahi tacaala caleyh walihada alcaalimi sifaatun wa axwaalun shataa ninka caalimka ah ee marka ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisii xambaarsani waxaa markaa usugnaatay oo laga rabaa inuu yeesho sifaat iyo xaalado kala duduwan wa maqaamaatun laabudda lahu min isticmaalihaa iyo maqaamaad ama arrimo ay tahay markaa inuu adeegsado fahuwa mustacmilun fii kulli xaalin maa yajibu calayh xaalad walbana wuxuu markaa isticmaalaa wixii waajiba ku ahaa falahu sifatun fii dalabihi lilcilmi kayfa yadlubu wuxuu leeyahy markaa sifo cilmiga uu dalbo markuu cilmiga dalbaayo sifo uu dalbe ayuu leeyahy oo sifada kale uu aragtana waxaa kamid a ikhlaasu alcamali lilah ama ikhlaasu niya waxaa kaloo ka mid ah aljiddu walijtihaad wuxuu le walahu sifatun fii kahrati alcilmi ida katura cindahu ma aladii yajibu calayhi fiihi fayulzimahu nafsah wuxuu le wuxuu leeyahy marka qofkii markaa sifo markuu cilmigu agtiisa uu ku taraakumu ku bato uu markaa ku dhaqmaayo oo naftiisa markaa laasimsiinaayo walahu sifatun ida jaalasa alculamaa kayfa yujaalisuhum walahu sifatun ida tacallama min alculamaai kayfa yatacalam وله صفة kayfa يعلم غayرh وxuu qofka cاalمki leeyay markuu غayrkii wax u dhigaayo siduu markaa ugu dhigaayo وalahu صفة إida ناadر في الcلمi kayfa يuناadر markuu dadka la doodaayo markaa dooda ay dhex marto siduu markaa ula munaadaroonayo وalahu صفة إida أftى الناasu kayfa يftي wuxuu le markay umaddu wax weydiiso siduu markaa ufadwoonaayo uu su-aalaha markaa uga jawaabayo وalahu صفة kayfa يujaalis الأمراء إida اbtuliya bimujaalasati wuxuu leeyahy markaa صifo ula fadhiisto kuwa madaxda ah haddii lagu imtixaamo fadhigooda marka lagu imtixaamo fadhigooda wuxuu leeyahy waman yastaxiqu an yujaalisu man laa yastaxiq wuxuu yaqaanaa cidda markaa habboon inuu la fadhiisto iyo kuwa aan habboonayn aanu la fadhiisan walahu صifatun cinda man yucaashiru lisaa'iri الnaasi man laa ilma man laa cilma macahu wuxuu leeyahay sifo iyo qaab ninka caalimkii uula dhaqmo qofka markaa caamigaa walahu صifatun kayfa yacbud اllaha caza wajala fii ma baynahu wa baynah wuxuu leeyahay sifo ilaahay subxaanahu watacaala uu caabudo oo isagiiya markaa rabbigii ka dhexaysa ayuu addoonka markaa cilmigale markaa uu leeyahay waqad acadda likulli xaqin yalzimuhu maa yuqawihi cala alqiyaami bih waqad acadda likulli naazilatin maa yaslamu bihi min shariha fii diini waxaan u diyaarsaday markaa masiibo kastoo timaado shar kastoo dhaca waxa weeye waxa markaa ka badbaadinaya ayuu u diyaarsaday caalimun bima yajtalibu bihi daacaat wuxuu aqoon u leeyahy waxa daacaadka ilaahay usoo jiida caalimun bima yadfacu bihi albaliyaat wuxuu aqoon u leeyahy waxa balaayooyinka balaayooyinka ka difaaca qad ictiqada akhlaaqa suniya wuxuu markaa ictiqaaday markaa akhlaaqdii markaa sunnaha ee markaa qiimaha badnayd wactazala alakhlaaqa adaniya akhlaaqdii qaribnaydna waa ka dheeraaday ayuu sheekhu le raxmat ullaahi tacaala calayh kelimaadka markaa uu keenay markaa akhlaaqdii culimada ah ayuu markaa mid walba dabeed haddana dib u baabaystay oo dib uga sheekeeyey hadday tahay sifada uu cilmiga u dalbaayo hadday tahay culimada markuu la fadhiisanayo siduu ula fadhiisanaayo hadday tahay cilmiga siduu u faafinaayo hadday tahay markuu munaadaroonayo qaabkuu munaadaroonayo hadday tahay marka la fadwo la weydiiyo siduu u fadwoonaayo mid walba gaarkeeda ayuu sheekhu uga warramay raxmat ullaahi tacaala calayh waxaa walaalayaal muxaadarada aan markaa kaga baxayaa wasaaya dahabiya lidaalib alcilmi qofka markaa daalibulcilmiga ah dardaaranno ama waanooyin dahabiya oo marka aynu siinayno waxaa laga yaaba qof inuu yidhaahdo waxaad noo akrida akhlaaq alculamaa famaa naxnu min alculamaa annagu markaa culimada ma nihin ee dalabatalcilmi iska masaakiina ayaanu nahay waxaan leenahay marka haddaad culuwlihima haddaad leedahay faanta fi dariiq alculamaa waxaad silsiladii waddadii culimada lagu noqonayo ayaad markaa aad maraysaa adoo yar markaa falaabudda inaad ka dhaqan yeelatoad ka akhlaaq yeelato akhlaaqdii markaa culimada iyo dadkii ahlucilmiga ah ay lahaayeen markaa wasaayaad markaa ilaa afar wasiya ama afar dardaaran ayaynu markaa kaga baxaynaa dardaaranka koowaad wuxuu yahay kun daaliba alcilmi daahiran wa baatina wuxuu daalibulcilmigu waa inuu ardaygnimadaaba ay ru noqotaa markaa daahirka iyo baatinkaba oo markaa dushaadu hadday markaa ka muuqato markaa inaad cilmi doonayso majaalistii aad imanayso marka wax lagu akriyaayey ee xadiidka nebiga lagu baranayay calayhi salaatu wasalaam oo tafaasiirtii aayaadka qur-aanka waa inuu baatinkaaguna sidaa ahaadaa oo niyadaaduna walaalayal caynkaas ay noqotaa markaa iyaaka an takuna an yakuna libaasuka libaasa alculamaa wa akhlaaquka akhlaaq asufahaa wuxuu aajuri leeyahy raxmat ullaahi tacaala caleyh waxaa jira dad libaaskoodu yahay libaas alculamaa akhlaaqdooduna ay tahay markaa akhlaaq asufahaai waljuhalaa akhlaaqda markaa dadka sufahaada ah ee jaahiliinta ay tahay marka waa inaad iska ilaalisa maadaama daalib cilmi aad tahay adoo gasan gashan marka libaaskii markaa culimada magacii culimada leh inaad markaa ay akhlaaqdaadu noqotay akhlaaq aljuhalaa'i wasufahaa dadka noocaasa dhaqankooda marka inuu noqdo arrintaas saddexaad waxay tahay kun caamilan bilcilmi cilmigaaga markaa ku camal fal oo cilmiga markaa ku dhaqan liana alcilma waalcamala tawaamaan cilmiga iyo markaa camalku waa mataano umuhumaa culuwulhimma waxaana dhasho hooye u ah inuu culuwulhimma markaa aada la timaado marka inuu had iyo jeer aimadu markay leeyihin cilmiga iyo markaa camalku waa mataano macnaheedu waa maxay waa ma kala hadhaan oo cilmigu wuxuu maxmuud yahay oo mashruuf iyo la sharfay marka markaa uu qofkii markaa uu ku camal falaayo waxaynu ku gebagabaynaynu kaga baxaynaa markaa i'ti alcilma min abwaabihi cilmiga waxa kaga timaada marka albaabadiisa oo cilmiga markaa dee wuxuu leeyahay albaabo markaa loo marayo duruq loo maro aimadu marka ay tilmaameen ilaahay subxaanahu wataala ayaynu weydiisanaynaa inuu inagu anfaco markaa kelimaadka aynu isnidhi wabilahi tawfiiq allahu aclam wa axkamu bilahi tawfiiq